waa dhab ummad markay muddo dheer ay ku jirto dagaal sokeeye qabka hoos u dhacaa oo dadku kalsoonidaa ka lunta waa mar wax maqlaysaa dalkeena waa la qaadanaya dowlad hiblaayaa qaadanaysa war adiga haddaa noo sheegtay dalkaaga loo qaadanaya adaaba noole adigu haddaa isdhiibto ama aad dhimato waa sax waa la qaadan dalkaaga dalka dal fiican weeye laakiin haddaad soo taagan tahay soomaali waxeeda qofkii u yimaada isagaa u dhimanaya markaa hasdhiibina qabkiina kor u qaada kalsoonin lahaada qof soomaali meel ku nool yahay dalkiis lama qaadana waa jiraan dad soomaali ah oo la adeegsado waa jiraan oo shisheeye adeegsado waa jiraan dadkaas hal meel aan uga soo warjeesanno weligood waa jiri jireen wax cusub maaha hal meel aan uga soo warjeesanno dalkeenna dal kale ma lihin isagaan leenahay isagaan ku dhalanay isagaana ku dhimanaynaa qof walbo waktigiisa dhaafayana ma jiro marka niyadda khayr u sheega cid maliqi karta ma laha dacar soomaali waa dacar wey waan isku dayey meeqasagaan isku dayaayo dadkii naga horreeya oo waxba garanaynin oo dadkooda fiicnaa bannaankaa laga maray oo waddamadii annaga africa ugu horreeya xorriyadda qaataanna soomaali laguma soo dhaco dabkiina kor u qaada kalsooniina kor u qaada haddii ay jiri jireen madax aad shaki ka qabtaan walaalay shaki hanaga qabina annagaa idinka hor dhimanayna annagaa diyaar u ah inaanu ka hor dhimanno laakiin hanaga harina hanooga bixina dagaalka